إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxaa isa soo taraya siyaasiyiinta ka digaya suurtagalnimada in magaalada muqdisho ay bilaha soo socda u gacan gasho xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid ah siyaasiyiinta horey xilal uga soo qabtay hay-adda sirdoonka dowladda federaalka ayaa si adag u dhaliilay taliyaha ciidamada dowladda federaalka oo ka cararay degmada aadan yamaal isagoona ugu baaqay inuu iscasilo dowladda maraykanka ayaa diiday maalgelinta ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya halka qaramada midoobena ay sheegtay suurtagalnimada burburka howlgalka ayusom sababo la xiriira dhaqaalo la'aan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa sheegay in weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe ay hor istaageen qorshayaal shisheeye oo khayraadka dalka lagu boobi lahaa dowlad diini ah ayaa degmada saakow loogu soo xiray qaar ka mid ah bulshada ku nool degmadaas warka dibaddani waxa aad ku maqli doontaan yahuudda ayaa ku dhawaaqday inay beegsatay laba xubnood oo ka tirsan ururka shiiciga ah ee xisbullah intaasu waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsan eh goor dhow ayaynu idiin soo gudbin doonnaa insha allah
من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa kow iyo labaatanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri dhanka kalena ku beegan sagaal iyo tobanka bisha afaraad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo fidsan waxaa isa soo taraya siyaasiyiinta ka digaya suurtagalnimada in magaalada muqdisho ay bilaha soo socda u gacan gasho xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkaas iyo war kale oo ku aadan mid ka mid ah siyaasiyiinta horey xilal uga soo qabtay hay-adda sirdoonka dowladda federaalka oo dhaliilay taliyaha ciidamada dowladda federaalka ee ka cararay degmada aadan yabaal uguna baaqay inuu iscasilo waxaa inoo eegaya maxamed daahir calasow waxaa isa soo taraya siyaasiyiinta iyo saraakiisha amni ee ka digaya suurtagalnimada in magaalada muqdisho bilaha soo socda u gacan gasho xarakada shabaabulmujaahidiin iyagoo digniintooda ku salaynaya goobaha ay la wareegeen ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo maanta aysan muuqan ciidan xooggan oo dowladda federaalka ugu tala gashay in ay ka hor istaagto gulufka dagaal ay wadaan ciidamada shabaabulmujaahidiin cabdirashiid xaashi oo ah falanqeeye cilmi baare horeyna u soo noqday wasiir iyo agaasimaha machadka daraasaadka heritage ayaa qoraal uu qoray waxa uu si adag ugu digay madaxweyne xasan sheekh isagoo sheegay in haddii aan si deg deg ah wax looga beddelin sida ay hadda wax ku socdaan ay suurtagal tahay in magaalada muqdisho ay si buuxda ugu gacan gasho ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin qoraalka ayuu ku bilaabay fariin ku socota madaxweyne xasan sheekh maxamuud kadib waxa uu bixiye talooyin uu u arkaya inay xal u noqon karaan mashaakilka siyaasadeed iyo midka amni ay wajahayso dowladda federaalka wuxuu shaaciyey in xarakada al-shabaab ay dib ula wareegtay magaalooyin muhiim ah sida aadan yabaal islamarkaana ay jebiyeen go'doomintii ay dowladda federaalka saartay qaar ka mid ah qabaa'ilka degan gobolka shabeellaha dhexe al-shabaab oo aad ballan qaaday inaad dalka ugu ciribtirayso muddo laba sano gudahooda ah maanta iyagaa weerar ah waxay dib u qabsadeen dhul hore looga xoreeyey waxay jebiyeen go'doomintii ay saareen ciidanka dowladda iyo maleeshiyaadka waxayna la wareegeen buundooyin iyo magaalooyin istaraatiiji ah sida aadan yabaal ayuu yidhi cabdirashiid wuxuu si cad u tilmaamay in taageeradii iyo kalsoonidii shacabka ay hoos u dhacday kalsoonidii shacabka si daran ayay hoos ugu dhacday taasoo ka dhalatay hakad muuqda musuq maasuq muuqda iyo hoggaan u muuqda mid ka go'an shacabka kana fog is-afgarad siyaasadeed ayuu raaciyey qoraalkiisa cabdirashiid xaashi ayaa xusay in khubarada dhanka amniga ku takhasusay iyo ajaaniibta maalgelisa dowladda federaalka ay isku raaceen inay xilligan aad u daaleen ciidamada dowladda oo tabartii ugu dambaysay ee la heli kara isugu geeya la dagaalanka al-shabaab waxaana uu ku nuuxnuuxsaday in tani ay horseedi karto burbur dhammaystiran oo hay-adaha amniga ah iyo jab ku yimaada nidaamka difaaca dowladda khubarada amniga soomaaliya iyo ajaanib waxa ay isku raacsan yihiin in ciidanka qaranka ay daaleen tabardarana ka muuqato isla markaana sida ay sheegayaan ila wareedyo ka tirsan ciidanka ay gaareen heerkii ugu dambaysay ee awoodda sidaasi haddii ay ku sii socoto keeni karta halis muuqata oo ah burbur iyo jab buuxa ayuu ku cabbiray walaaciisa qaybaha dambe qoraalkiisa wuxuu muujiyey walaac qoto dheer oo ku wajahan hoggaanka ugu sarreeya dowladda ah isagoo madaxweyne xasan sheekh ugu baaqay inuu qaado tallaabo dhab ah oo lagu badbaadinayo dowladda ka hor inta aan la gaarin xilli aanan waxba laga qaban karin waad ahayd dal xuraya laakiin hadda sida ay soomaalidu tidhaahdo war dhafoor buu ku yaal culayskii hoggaanka iyo dagaalka waxa uu ka muuqdaa wejigaada ayuu yidhi cabdirashiid xaashi isagoo tilmaamay in la joogo wakhtiga dhammaadka ee dowladda federaalka ugu dambayntii wuxuu muujiyey cabsida uu ka qabo haddii xaaladda amni ee haatan taagan aysan helin xal deg deg ah saddexda bilood ee soo aadan ay noqon karaan wakhtigii ugu adkaa ee jiritaanka dowladda federaalka tani waa saacadaha dambe ee habeenkii wakhti dhammaad ah haddii aad sugto al-shabaab way sii joogayaan amaba way sii xoogaysanayaan saddex bilood gudahooda xaaladda waxa ay noqon kartaa mid aad uga daran adiga iyo dhammaanba ayuu ku soo gebagabeeyey qoraalkiisa dhanka kale furashada al-shabaab ee aadan yabaal oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa sababtay su'aalo badan oo la iska weydiinayo hoggaanka ciidamada dowladda oo ku fashilmay maaraynta dagaalka sida laga soo xigtay falanqeeyaal iyo siyaasiyiin hore waxaa jira eedeen toos ah oo loo jeedinayo taliyaha ciidamada dowladda federaalka ah jenaraal odawaa yuusuf raage cabdisalaan guuleed oo soo noqday taliyo ku-xigeenka hay-adda sirdoonka ee dowladda federaalka ayaa qoraal kooban uu ku daabacay facebooka waxa uu aad ugu dhaliilay taliyaha ciidamada dowladda oo dhowaan ka cararay ciidamada uu hoggaanka u ahaa xilli uu dagaal adag ku haystay degmada aadan yabaal ee shabeellaha dhexe qoraalkiisa oo dhaliil iyo baaq siyaasadeed xambaarsanaa ayuu ku bilaabay adigaba isweydii aadan yabaal waxaana uu raaciyey saddex sababood oo ay tahay inuu xilka ku waayo oo looga qaado odawaa yuusuf raage taliyaha ciidamada dowladda federaalka wuxuu sheegay inay ahayd in taliyaha uu ka fogaado meelaha halista ah ee u nugul weerarada al-shabaab oo uusan saacad ka badan joogin taasi oo uu sida muuqato ku ifinayo in dayac amni uu goobta ka jiray sababta labaad ayuu ku sheegay in odawaa uusan muujin xaalad lagu qiimayn karo khatarta ka hor inta uusan weerar ku dhicin isla markaana uusan qaadan go'aan lagu badbaadin karay ciidamada iyo saraakiisha ku dhammaaday dagaalkii aadan yabaal halbeegga saddexaad ee lagu cabiro hogaamiye ciidan oo wanaagsan ayuu ku tilmaamay inay ahayd in odawaa yuusuf uu ku noqdo degmada aadan yabaal oo uu ka dagaalamo difaaco amaba uu ku dhinto balse intaasba ma samaynin si kastaba ha ahaatee waxaa si isdaba joog ah u soo dhacaya dhaliilaha loo jeedinayo taliyaha ciidamada dowladda federaalka qaar ka mid ah siyaasiyiinta ayaa soo jeedinaya in lala xisaabtamo saraakiisha horkaciisay ciidankii lagu jebiyey dagaaladii ka dhacay degmada aadan yabaal ugu yaraanna xilka laga qaado ama xabsi la geliyo lamana oga sida xasan sheekh uu u aqbali karo baaqyada ku wajahan ee ka imaanaya siyaasiyiinta aadka u dhaliilsan sida loo maareeyey dagaalkii ka dhacay degmada aadan yabaal ee shabeellaha dhexe dowladda maraykanka ayaa diiday maalgelinta ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya halka qaramada midoobeyna ay sheegtay suurtagalnimada burburka howlgalka eyusom sababa la xiriira dhaqaale la'aan warbixinta qodobkan waxaa inoo sii ambaqaadaya farxaan cali cabdulaahi afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa sheegay in soomaaliya aysan ku habboonayn in lagu tijaabiyo nidaamka iskudhafka ee maalgelinta ciidamada shisheeye kuwaasoo soomaaliya joogay tan iyo sannadkii labada kun iyo toddobadii dhanka kale waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shan iyo tobanka bisha soo socota ee may qorshaynaya inuu qabto kulan looga hadlayo maalgelinta ciidamada shisheeye diidmadani ayaa waxay walaac hor leh ku abuuraysaa dowladda uu madaxa ka yahay xasan sheekh maxamuud oo waayadii u dambeeyey wajahaysay weerarar uga imaanayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ay ku waayeen saraakiisha ugu muhiimsanaa ee ay shisheeyuhu u tababareen dowladda federaalka howlgalka waxa loogu yeero midowda afrika ayaa inta uu joogay dalka soomaaliya waxa uu xasuuq aan kala joogsi lahayn kula kacay bulshada soomaaliyeed geeshta kale dadka u dhuundaloola arrimaha amniga ayaa sheegaya in ciidamada shisheeye ee duulaanka gardarada ku jooga dalka ay ku fashilmeen sugidda amniga xarumaha dowladda federaalka iyo guud ahaan soomaaliya si kastaba walaacan dhanka dhaqaalaha ee waxa loogu yeero ilaalinta nabadda soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalama soomaaliya iyo bariga afrika ay kordhiyeen dagaallada ay ku dhiig bixinayaan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa sheegay in weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe ay hor istaageen qorshayaal shisheeye oo khayraadka dalka lagu boobi lahaa faahfaahinta qodobkan waxaa inoo eegaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ayaa qiray in howlgallada culus ee ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab xaqiijiyeen ahdaaf dhowr ah oo ay dadka iyo dalka soomaaliyeed dani ugu jirto wuxuu hadalkiisa ku muujiyey fiqi in weeraradaasi ay ka hortageen qorshayaal dhowr ah oo shisheeye kuwaasoo ay rabtay dowladda federaalka inay ka fuliso gobollada shabeellaha dhexe iyo galgaduud waxaa ka mid ah waxyaabaha uu carabka ku dhuftay mashruucii shidaal qodista lagu sheegay ee ay ku howlanaayeen dowladda federaalka iyo tan turkiga iyo sidoo kale mashaariic kale oo ay rabeen inay ka sameeyaan degmada cadalle waa kan isagaoo arrimahaasi ka hadlaya kooxaha argagixisada oo inta meel kasta isaga yimid shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo galgaduud iyo ka ka bixi waaye maxaa shabeellada dhexe iyo alla waaye dowladdu maxay qorshaysay dowladdu waxay qorshaysay in satellite adduunka africa oo dhan aysan lahayn oo lacag toban bilyan oo lacagay ku baxayso in cadale agtiisa laga sameeyo wax sahlan maaha in shidaalkii dalka soomaaliya qodistiisii laga bilaabayo deegaamadaas in dekad iyo ayrobooro waaweyn loo asteeyey inay deegaamadaas tagaan awal hadday xamar iyo meelahan dadka iyo meelaha ku weerari jireen si ay uga hortagaan nimanku siyaasiyiin waayo dowladda federaalk oo horay shisheeyaha kusoo duulay dalkan muslimka ah ee soomaaliya u gacan gelisay qaar ka mid ah khayraadkiisa ayaa hadda waxa ay walaac xoogan ka muujinaysaa korarka weerarada iyo isballaarinta ay sameynayaan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas oo niyad jab xoogan kusii abuuraysa shisheeyaha doonaya boobka khayraadka soomaaliyeed dowlad diini ah ayaa degmada saakow loogu soo xiray qaar ka mid ah bulshada ku nool degmadaas maxamed muudey abumuslim ayaa inoo faahfaahinaya dowladani ayaa loo soo xiray qaybaha kala duwan dadka ku shaqaysta xirfadaha kala duwan waxaana tiradoodu gaaraysay in ka badan toddobaatan ruux oo isugu jiray geerishlayda daroowalada bajaajta dadka ka shaqeeya xarumaha caafimaadka iyo kuwa kale waxaana ay dowladda ku qaateen duruus kala duwan munaasabadda xiritaan u ahayd dowladda ayaa ka dhacday degmada saaku waxaana kasoo qaybgalay hormuudka bulshada oo ay ka midka yihiin odayaasha dhaqanka naqiibka guud odayaasha jubbada dhexe malaaqbiyey ayaana xiritaanka dowladda kelimad ka jeediyey ardayda ee dowlada qaadatay ee toddobaada maalmood xilli roobeed lakajar dhiiqa awlib iyoona dhabar adeegi iyoona meelna jasaakum allahu khayra wajisa waxsan oleh wakhtiga isin fadhiidan ilaahay khayrsiga bedela dhaqmarka intan ku baha ee dadka ma maleeyay harakada may roogday muddo labaan sana ka dhow walayna sheegay daasu kulli macluum laakiin wala maal walba dowlad la cusboonaysiyo may wahaa faras kusoo rora waa ululka daraw may waa in iyo daroora fadaa wala maal weelba dowladaasinkaga nagaw may lafaday inay walakaasaan war ka dartan todobaata qof haddii wanaagsanaata ki garaashroogii shan ulan subiyo wal insheega waan safaylan dhagam ki mootada kis mootada ka qaada usiinasa islaano ina dhagam xilliga salaada rooji tuko yar ee si wanaagsa wanaag sheega ki kawaanka roogi dadka wala ku gadadaw inuu qadariyo hadhawaay miisaankana isku saxa waa nicmo ogda marka ilaahay yaa ka mahadsan gebagabada munaasabadda waxaana la hadalnay qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay dowladda diiniga ee uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada degmada saakow magacay waa cabdiraxmaan halkan waxaa ku qaadanay dowro oo toddobaberi noo socotay oo ku saabsaneed faliilada cilmiga ay leedahay marka dowladda intaas ayaa ku saabsaneed kun caaliman oo mutacaliman ow saamican walaa takun raabican dowladdu marka waxay ku saabsanayd in cilmiga la barto mar weliba maxaa la dhihi jiray een een la faa'iidaysto dadka ii sheegaan dowladda qaatay in deriskoodii dadkii maxaa la dhihi jiray suuqi nin weliba shaqadii uu lahaa in qofka deriskiisa uu ku bilaabo oo maxaa la dhihi jiray een faafinta diinta ilan qof xil ka saaran ummadda dhan ayaa xil ka saaran marka dowladeena intaas ayaa ku saabsaneed waayadii u dambaysay waxaa si dardar leh uga socda degmada saako howlaha dacawo uu wado maamulka islaamiga ah bulshada qaybaheeda kala duwan ayaana si diiran u soo dhoweeyey ugu dambeyntina yahuudda ayaa ku dhawaaqday inay beegsatay laba xubnood oo ka tirsan ururka shiiciga ah ee xisbullah ciidamada yahuudda ayaa jimcihii shalay qaaday laba weerar oo dhanka xidhka ah oo ay ku beegsadeen laba gaari oo marayay koonfurta lubnaan waxaana ku dhintay laba qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalkaas iyadoo tibaaxday in labaduba ay ahaayeen shacab taas beddelkeeda ciidamada yahuudda ayaa ku dhawaaqay in diyaaradahoodu ay bartilmaameedsadeen laba xubnood oo ka tirsanaa ururka isku magacaabay xisbullah iyagoo aanan wax faahfaahin dheeraad ah ka bixin si kastaba ha ahaatee ururka shiiciga ah ee isugu yeedha xisbullah ayaa ka sii baxaya saaxada dagaalka iyadoo ay yahuuddu mid mid u ugaarsanayso xubnihiisa ugu sarreeyo warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaa ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh